waxay wararkan uga soo gaarayaan waxay sheegayaan in ciidamo al-shabaab ah oo weliba iyagu sheegtay intay markii ay qabsadeen magaalada odayaasha ay u sheegaan markaan xelan la sameynay in odayaashu ay yihiin nimankaani niman al-shabaab ah magaaladana ay qabsadeen in dadka sidooda ay ugu sii noolaadaan laakiin dadka intii carari ka day ay ka carday magaalada iskaarsiintiina ay jireen runtii degmada gudub jiraan waxaa ka jira hadirtaan abaabul shacabka waa dareemaysaa runtii anaga maamulhada kabaa dareenay maxaa yeelay inta badan reer gudub waa dad u shaqa taga xeebaha garacana waxaa ku wada nool dad isku faamili ah oo reer gudub kasoo wada jeeda reerka ugu yar afar qof ama saddex qof baa ka jira xeebta si khahaasana dadka ugu badan hadda taa waxay u wada shaqaynayaan garacad iyo waxay ka shaqaynayaan inuu qoryo waa gartay marka xaalad caynkee baa ka jirta godob jiraan runtii xaalad waxaa ka jira ah in ay dadka shacabka ay sameynayaan gurmad ay leeyihiin wixii raga oo macquula oo hub haysta inay rabaan inay caawa ama si beri haddii arkaan wax gurmad oo xagga puntland ka socda in ay raacaan annaga maamulahaan waxaan u sheegnay haddii ay jidha ee puntland ciidamo ka soo baxaya inay sii raacaan ciidanka laakiin keligood aysan ahayn dad wax ka qaban kara ciidamada hadda la sheegay oo shanta dowladeed kusoo degay dadka xiriirka ugu dambeeya aan la sameyn odayaashii iyo dadka reer gudubka ay garacad ku sugnaan waxay noo sheegeen in hataa xabada ay rideen xabada hubka ugu casri ah oo ugu dambeeyay hubabka haditaan la adeegsado inay marka qaarkood xakameeya dhexdooda ay ka rideen saa daraadeed ay u baahan tahay ciidamo caadiya oo tababaran oo xagga puntland ka socda inay meesha gaaraan marka wax shacab la dagaali karo ama wax ka qaban karo inaysa ahayn baan u sheegnay dadka deegaanka gudub jiraan oo dhan maamulka gobolka nugaal xiriir ma la soo samayseen arrintan mau sheegteen runtii warbixinta markii saa ay noo soo gaadhay ugu horreeyay aan noo sheegay in magaalada garaaca la qabsaday isgaarsiinta la jabay shacabka intii soconka dhinaca caradi ka dhii ay kasoo baxday magaalada ganacsatada ugu dambeysay ay meelo baadiyaa nagala soo hadlayeen waxaan isla markiiba lasoo xiriiray barasaabka cumar cabdullaahi faraweyne ee gobolka nugaal waxaan u sheegay warbixinta inay jiro waxaan la xiriiray mas-uuliyiinta inta ugu macquulsan sida dhammaan dadka qusayso amniga puntland oo dhan waxaan u sheegay ina arrintaas soo kortay si degdegana dadkaas masaakiinta ee magaalada la qabsaday oo shacabka ah aysan wax haditaan ciidana aysan difaaca aysan la joogin in si degdega looga soo gaaro magaalada hanti ahaan iyo nafta ahaanba si loo badbaajo markii kuugu dambeysay oo aada garaacad la xidhiidhay maxay kuu sheegeen dadku nimankan tiradoodu intee la eg tahay maxay wataan ma la xaqiijiyay inay shabaab yihiin oo calaamadihii shabaab lagu garan jiray sida calankii midoobaa kale ma wataan runtii dadkaani waxay kasoo degeen magaalada amase xeebta waxay kasoo degeen waktiga mahaga lagu jiray wakti wax yar ka horeeyey oo runtii aan la aqoonsan karin qofka xataa qoriga uu sito odayga aan la hadlayna hataa wuxuu isagoo warbixinta si fiican noogu wada waxaan anagu mas-uuliyahaan dareenay inay la soo istaageen maxaa yeelay anagoo leh hub noocay istaan tiradooda ma koobi kartaa buu hal mar wuxuu yiri wax warbixinna ma siin kara waxaan naga codsanayaa guddoomiye inaad wakti kale la soo reedid runtii waan dareenay inay hal mar la soo istaageen warbixin toos ah dad bixin kara ma aysan ahayn laakiin waxaa noo xaqiijiyeen in duuyaha shantaa ay buuxeen kuwo kale laga soo degayay oo waktigu uu inay sii gelayay laakiin dadkaana ay yihiin dad aada u tira badan oo magaalada dhan hal mar qabsada laga wada dareemay